weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa barnaamijkii xiisaha lahaa xilligaan idiin soo gudbin jirnay ee hambalyadii heesaha waxaa inoo haya daanduray iyo falastiin
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha haye ibraahim aan kugu soo dhoweyno maalmahan adaa fasax nooga maqnaa saas miya yaa adaa qorax isku soo dhigay oo soo dabaashay oo barqadii hurdo ka soo kacay oo beer iyo canjeero soo cunay ma sii wadaa soo nastay waayahay aan ku horreeyo jamaal axmed cusmaan waa wariyahena v o a iyo boqor nuuridiin maxamed diiriye iyo boqor cabdiqaadir ibraahim yuusuf iyo suldaan xaamud aadan mataan iyo xildhibaan saalax axmed jaamac ugaas nuur maxamed faarax iyo doctor maxamed axmed maxamed iyo injineer maxamed axmed xaashi culey iyo axmed maxamed diriye iyo bilaal baashi muuse iyo hooyo aamino nuur kulane iyo mursal ow cumar cusmaan iyo ducaale cali daahir iyo ismaaciil cali cabdi taxta iyo waxay yidhahdeen abuukar salaa diriye frey dhammaan dadkaasi waxa ay joogaan eragaabo muqdisho holland hargeysa iyo washington waxayna hambalyo iyo bogaadin u dirayaan doctor maxamed xuseen jaamac gonat iyo doctor xaawo maxamed daahir qooley oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada muqdisho waxaana ay leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado wada jiree nabadgala weli warqad sawir lagu soo bilaabo ma aragti sawir qurux badan wiil iyo gabar qurxoon ku sawiran yihiin waxaa layidhi waa samatar iyo asma waa maamo cibaado aadan cigaal iyo caruurteeda iyo mubaarag cabdiraxmaan siciid iyo maxamed cabdiraxmaan siciid xamde cabdiraxmaan siciid hindo muuse siciid faadmo muuse siciid raxmo muuse siciid guddoon muuse siciid dhammaan waxa ay qoyskan oo kala jooga jarmalka somalilan ay hambalyo aan lasoo koobi karin u dirayaan meherka samatar maxamed ismaaciil iyo asma axmed aadan oo meherkooda uu ka dhacay safaari hotel magaalada hargeysa waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qaban kala hela aamiin aamiin ayaanu leenahay waxaa dhabaalkana si wadajir noogu soo qoray hooyo shamis cusmaan cilmi iyo hooyo muxubo cusmaan cilmi iyo waxay yidhahdeen hooyo asle cusmaan cilmi iyo hooyo nasre cusmaan cilmi hooyo raxmo cusmaan cilmi iyo abti cali guraase iyo abti faarax cusmaan iyo abti maxamed cusmaan iyo kaafi yuusuf aadan beello yuusuf aadan iyo waxay yidhaahdeen sulub yuusuf aadan iyo hodan yuusuf aadan iyo raxmo yuusuf aadan farxaan yuusuf aadan shukri burhaan cali iyo igraam burhaan cali iyo cabdicasiis cali guraase cabdirasaaq cali guraase iyo sayid burhaan cali ayaanle yuusuf axmed iyo waxay yidhahdeen baashi maxamed mire iyo aaniso axmed cumar iyo maxamed aadan cumar iyo kowsar daahir maxamed iyo mahad cumar cilmi iyo sadaq dhegaweyne iyo fartuun maxamuud iyo caruurteeda iyo odageeda iyo iyo aamine jaamac shire iyo maryan cabdidaahir sheekh nuux dhammaan dadkaasna waxay hambalyo gaarsiinayaan cabdinaasir cali guraase iyo waxay yidhahdeen aswaan cabdirashiid dalmar oo ku aqalgalay caabud waaq waxaana ay leeyihiin isku waara noqda kuwii eebba u kala siiyo ubad qayrqaba aamiin ayaa leen warqadana waxay naga soo gaartay hambalyo dhalasho farxadle ayaa layidhi hooyo faadumo jiisus yaad iyo hooyo calasey abshir cumar iyo cabdulaahi geese iyo siciid geese iyo falastiin geese iyo maxamed xasan macalin iyo naciimo xasan macalin axmed cabdi dheere iyo yuusuf yaxye iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa iyo maka hadaafow dhammaan waxay tahniyad dhalasho u dirayaan cabdiraxmaan geese iyo muna xasan macalin oo toddobaadkii lasoo dhaafay wiil ugu dhashay dalkan maraykanka wiilkaasi waxaa loo bixiyey mucaad cabdiraxmaan geese waxaan leenaha soo barbaar noqon kii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca tahniya taala midana waxaa u diraya isaaq maxamed nuur daqare iyo caasho ibraahim aadan caasho cuud iyo dhammaan qoyska reer daqare iyo caasho oo dhan oo ku nool dalkan maraykanka waxay leeyihiin mucaad soo barbaar noqonkii dalkiisa iyo diintiisa anfaca annaguna waxaanu leenahay mucaad soo barbaar sidoo kale falastiin waxaad moodaa in dhabbaaladu ay nagu badan yihiin galabta waxaa dhabbaalkana ka helnay sulub yuusuf aadan iyo xuseen yuusuf warsame iyo maxamed bashiir warsame iyo nasteex bashiir cabdiwegad iyo waxay yidhaahdeen cabdulqaadir aamaan faarax iyo tuute axmed xasan iyo abwaan maxamuud siciid xirsi kudun iyo xuseen siciid xirsi iyo sadaam gorgor maxamuud iyo farxiyo cabdiweli iyo nasteexo maxamuud waxaay kala joogaan soomaaliya kenya etoobiya waxayna taaniyad u dirayaan bishaar maxamuud daahir iyo raxmo carab cabdiraxmaan oo wiil ugu dhashay caabud waaq waxaa wiilkaas loo bixiyey amiir bishaar maxamuud oo ay leeyihiin ducaduna waa xaggeena amiir soo barbaar ayaan ku leenahay intii dhalatay iyo intii isguursatay intaba waxaanu leenahay ilaahay bashbash iyo barwaaqo ha idin siiyo noloshiina heesta ugu horraysa noo soo qabo ibraahim waxaan soo qabanayaa codadka macaan ee saada cali warsamee banaxriistii jannaha ka waraabiye iyo cabdi baadil heestuna waa heestii batarkii oo ciyaaraha
heestan waxay xasuusaa ibraahim oo waayo waayo waxay ka mid tahay heesaha aan marka laga soo tago kuwii aan maqli jira hadda ayadoo ama hooyo dhegaysanaysa ama wiilashiga waaweyn ama gabdhaha dhegaysanayaan laakiin heestan waxay ahayd heesihii aan ku soo caqlay heesta hadda adaa lagaa fujilayahay anaa laga fujilay laxankaa haddana ka helaa heestan marka xusuusay dib iigu celisaa markaan dhegaysanayo heese badanoo sidaasoo kale ayaa jira falastiiniya kaligaa bah adiga kuwaaga guduuda caru way ka soo bilowdaan
yaa heli karaba heesihii guduud caru iyo heesihii la midka ah warqadani waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa annagoo kale ah reer cismaan axmed jabaaye aabe cismaan axmed jabaaye hooye zahre maxamed cabdi maxamed cusmaan axmed doctor mawlid cusmaan axmed sucaad cusmaan axmed safiya cusmaan axmed amaal cusmaan axmed fardowse cusmaan axmed raxmo mawliid cusmaan iyo cabdulaahi mawliid cusmaan cabdisamed mawliid cusmaan cabdiraxmaan mawliid cusmaan anas mawliid cusmaan sihaam maxamed cusmaan fartuun cali maxamuud leyle maxamuud xafse cusmaan asmo mawlid cusmaan dadkaas oo kala jooga soomaaliya soud africa suuriya waxay hambalyo hawada u marinayaan arooskii aroosada boqorka iyo boqoradda cabdiraxmaan cusmaan axmed cadale iyo xamdi xuseen xilkas cadey oo ku aqalgalay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada boondheere waxay leeyihin isku waaro ubad qeyrqaba kale hele aamiin aamiin ayaanu leenahay dhabaalkana wuxuu ku bilowday annagoo kale ah aabba yuusuf maxamed cali iyo hooyo sareedo cali weli iyo eedo caasho cusmaan iyo caasho koobay iyo waxay yidhahdeen adeer maxamed maxamuud iyo jaamac maxamed cali iyo asli dhuuxo yarow iyo eedo faadumo axmed iyo dahabo muuse iyo ifraax cali maxamed waxaan tahniyad u diraynaa bay yidhaahdeen cabdiwahaab maxamed aadan iyo maryan xuseen abuukar oo gabar ugu dhalatay magaalada kismaayo gabadhaasna waxaa loo bixiyey zahre yuusuf maxamed waxay leeyihiin zahro ha noqoto tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo dadkeedaba anfacda warqadana waxay naga soo gaartay fardowso cumar ow jabriil iyo caruurteeda iyo ridwaan cumar booq iyo khaliil cumar booq iyo aamiin axmed maxamed iyo xamdi axmed maxamed iyo fadxiya cumar ow jabriil iyo caruurteeda iyo shabcaan cumar ow jabriil iyo caruur iyo injineer maxamuud cumar oo jabriil xaaskiisa fatxiye cabdulaahi raagi iyo caruurtooda madar maxamuud cumar cabdicasiis maxamuud cumar iyo cawo maxamuud cumar xasan heybe oo jabriil cabdiraxmaan cumar oo jabriil waxay yidhaahdeen maxamed cumar jabriil axmed cumar oo jabriil indhayara ku magac dheer iyo ismaaciil cumar oo jabriil iyo qadar cumar oo jabriil iyo hodan jaamac muuse hodan farax iyo ditoreyse sucaad jaamac muuse sucaad deeqa xaaji cumar jaamac muuse xaaskiisa raxme maxamed xuseen iyo caruurtooda xaliimo cumar jaamac muuse doctor daahir jaamac muuse daljir iyo maxamed jaamac muuse iyo sheekh nuuridiin jaamac muuse iyo doctor salmaan jaamac muuse dhammaantood waxay hambalyihii bogaadeen hawada u marinayaan adeerkood bay yidhaahdeen ismaaciil ow jabriil bile iyo marwadiisa qaaliga ah oo ku aqalgalay magaca noomaysa soo sheegin tuulada caratuulka ee u dhaxaysa gabiley iyo kalabayrka gobolka gabiley ee somalilan waxay leeyihiin allaha ka dhigo qoyskiisku waara ubad kheyr qabana kale hela aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray doctor xasan maxamed xaaji duusos xaaskiisa bahja cabdulaahi cali iyo cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo xaaskiisa xaliimo maxamed xasan iyo maxamed xasan maxamed maxamed weli iyo xaaskiisa iyo deeqa cilmi cabdi iyo odageeda iyo nuurto maxamed xaaji iyo odageeda saara cabdulaahi maxamed iyo odageeda iyo amaal cabdulaahi maxamed iyo saygeeda iyo maxamed cabdulaahi maxamed iyo xaaskiisa waxayna hambali u dirayaan doctor farxiya xasan maxamed iyo brofesor ismaaciil isaaq xasan oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka qabsoomay degmada boondheere ee magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina kala kulma bashbash iyo barwaaqo waxaana ebedi kaga baraynaa owlaad kheyr qabta aamin ayaan leenahay markan waxaan aadaynaa falastiin dhankii heesihii daranduuriga ahaa araweelo ii bixi anaa ku ogolaadaya oday biiqiigu sheeg amba kuma ilaabeen waa heestii ammaantaada inan yahow in yar aan ka sheegay maxaan kugu idhaahdaa allah allah kuu dhameeya axmed moogiley baan iyo xaliimo khaliil mugo
لقبا روحي جبت لقبا يا مآمسي من صاد عيني يرضى كشفي وحنسوب عشيا الله سودمي إذا قوى غنصني أصوب في أدوكاي إذا قوى غنصني أصوب في أدوكاي يا غا يا حيلكي يا غا يا حيلكي وأبكي سواي من صاد إلي يرفع كشفي وحنكوب عشيا الله جميل
harawe lay bixi anaa ku ogolaade heestaasi waxay ka mid ahayd weliba heesihii hore oo weli dadka dhegahooda aanay kasii dhammaan markana ibraahim waa warqad aada loo soo xardhay oo si qurux badanna loo soo qoray oo buufinana dhinacyada looga soo xardhay waxay naga soo gaartay nuur salaad aadan iyo adeer cabdirasaaq salaad aadan iyo dahabo salaad aadan iyo maxamuud ibraahim macalin iyo maxamed ibraahim macalin iyo zahre ibraahim macalin siciide ibraahim maamow khadiijo ibraahim maamow fardowsi ibraahim maamow ayeeyo shiimo macalin iidow faadimo macalin iidow waa ayeeyo kale iyo ibraahim macalin iidow isaaq maxamed aadan adeer xasan maxamed sheekh cabdifataax maxamed xasan iyo xuseen maxamed sheekh iyo cabdiraxmaan yuusuf isxaaq iyo cabdiraxmaan abshir cabdi iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan ishow dhammaan dadkaasoo kale jooga garowe baydhabo bardaale kenya jigjiga adis ababa waxay tahniyad u dirayaan maxamed salaad aadan iyo nuurti ibraahim maadey oo wiil ugu dhashay gobolka bay gaar ahaana isbartiinka taariikhdu markay ahayd bay leeyihin saddex iyo labaatankii bishan wiilkaasi waxaa loo bixiyey cabdirashiid maxamed salaad soo barbar ayaanu leenahay waxaa noo baaqayaa abooto xakiimo jabaaye iyo abooto xasno maxamuud xuseen iyo waxay yidhaahdeen adeer suudi axmed jabaaye iyo adeer muxudiin axmed jabaaye iyo adeer xuseen axmed jabaaye iyo adeer cali axmed jabaaye iyo adeer xasan cadaan jabaaye iyo waxay yidhahdeen aabo cusmaan axmed jabaaye hooyo zaare maxamed cabdi iyo eedu seynab axmed jabaaye iyo eedu caaisha axmed jabaaye iyo eedu zahar axmed jabaaye eedu faadumo cadaan jabaaye iyo eedu gubay xasan cabdulle iyo waxay yidhahdeen afku muxudiin cabdulle iyo adeer maxamuud muxudiin iyo eedu raaliyo cabdulaahi sheekh iyo eedu salaado cabdulaahi sheekh eedu zeynab cabdulaahi sheekh iyo eedu luul cabdulaahi sheekh iyo doctor mawlid cusmaan axmed iyo adeer maxamed cabdulaahi iyo adeer maxamuud sheekh cabdi iyo waxay yidhaahdeen maxamed cali jabaaye iyo cabdiqaadir cali jabaaye iyo awees cali jabaaye cabdiraxmaan cali jabaaye xaawo luul cali jabaaye iyo nasro cali jabaaye faadumo xuseen jabaaye iyo maryan xuseen jabaaye iyo waxay yidhahdeen ugu dambaysta duniyo xuseen jabaaye dhammaan dadkaasna waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dunida qaarkood waxaanay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdiraxmaan cusmaan axmed cadaale iyo waxay yidhaahdeen xamdi xuseen xilkas caddey oo aqalgalkoodu uu ka dhacay degmada boondheere magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamin ayaan idin leenahay iyo annaguna aamin ayaan leenahay markana bal kaalmihii sugaanta ibraahim marbaad jamaal qurux ahayd oo ku jeclaa qalbigu soo jiidan jiray ja'ahaaga qurxoon jiro kuuma qabee kow dheh kuma jaleecayee laba dheh kaa jiitaye saddex dheh jawi kalaan galaye afar dheh jacayl kuuma qabo malaha waa kii shanaad taasna
xaggaaga waa soo fiirmay meelada waa codka macaanee xaawakiin haynoo dhammaystirta sheekada
waa hagaaga codkii xaawakiin ayaan intaas kaga gudbaynaa dhammaad ayaan ku noqonaynaa waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray danjirayaasha cabduqaadir aamin sheekh safiirka soomaaliya ee kuweyt iyo sayid axmed sheekh daahir safiirka soomaaliya ee uganda iyo cabdiraxmaan cabdi xuseen safiirka soomaaliya ee jabuuti iyo waxay yidhaahdeen ambasador maxamuud maxamed tifow safiirka soomaaliya ee jarmalka iyo maxamed cali americo safiirka hore ee soomaaliya ee kenya iyo ambasador nuur xasan xuseen safiirka hore ee soomaaliya ee midowda yurub iyo talyaaniga iyo ambasador siciid yuusuf nuur safiirka soomaaliya ee etoobiya iyo brofesor cabdulaahi maxamed xaaji fanax iyo qunsulka doctor xasan maxamed xaaji dusos ee kampala iyo waxa ay yidhaahdeen doctor cabdulaahi muuse xuseen doctor xuseen cali axmed iyo injineer cabdiqaadir nuur cumar brofesor cabdulaahi maxamed xaaji fanax waxayna hambalyo u dirayaan doctor farxiye xasan maxamed dusoos iyo waxay yidhaahdeen brofesor ismaaciil isaaq xasan oo ku aqalgalay boondheere magaalada muqdisho ay leeyihiin aqalgalkiina bashbash iyo barwaaqo kala kulma ee banaheyda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaa leenahay warqadan waa tahniyad aroos waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waxaa diraya bahda saxaafadda gobolka shabeellaha dhexe agaasimaha reediyo jowhar maxamed abuukar casayr agaasimaha warfaafinta gobolka shabeellaha dhexe cabdikariin cumar macalin alos abuukar bacadle bashiir cali daahir caano boore iyo agaasimaha reediyo balcad cabdixakiin ugaas xuseen islow cabdiqaadir maxamed nuur jakaarte cabdulaahi maxamed xasan maxamed amiin yabarow maxamed xasan jilibe shaafici hilaal xasan dhuub cali sheekh ibraahim caliyow dheere iyo maxamed cabdiqaadir xuseen maxamed xidig iyo amiiro bashiir axmed iyo abwaan yuusuf ceymoy kuuka cadde dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmaday bay yidhaahdeen ugaas maxamed weli ugaas xuseen islow iyo gacalisadiisa xakiimo ismaan axmed xakiime xilkas oo ku aqalgala gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada balcad xaafadda horseed waxay leeyihiin isku waara ubad qeyrqaba kala hel annaguna aamiin ayaanu leenahay falastiin dhabaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo saalaxo islaaw maxamed iyo leylo ugaas xuseen islaaw iyo cusmaan ugaas xuseen islaaw iyo cabdixakiin ugaas xuseen islaaw iyo xaawo geni ugaas xuseen islaaw iyo maryan ruun ugaas xuseen islaaw iyo cabdiqaadir ugaas xuseen islaaw sucaado ugaas xuseen islaaw iyo cabdicasiis ugaas xuseen islaaw iyo aamino zahra ugaas xuseen islaaw iyo cabdirashiid ugaas maxamed weli ugaas xuseen iyo kamaal cabdulaahi cariif dadkaasna waxay kala joogaan soomaaliya sweden iyo magaalada nairobi ee dalka kenya waxayna taaniyad jecel yihiin inay gaarsiiyaan ugaas maxamed weli ugaas xuseen islaw iyo waxay yidhaahdeen xakiimo ismaan axmed xakiimo xilkas oo ku aqalgalay gobolka shabeellada dhexe degmada balcad gaar ahaan xaafadda horseed waxayna leeyihiin ducadu waa xaggiina aqalgalkiina allaha ka dhigo mid aad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo iyo nolol raaxo badan warqadana waxay naga soo gaartay waxay leeyihin waa dhalasho farxadle cabdilatiif barrow aadan oo loo yaqaano cabdilatiif ganey arlaade iyo abshir dalmar cabdinaasir aadan wadani iyo nuno maxamed xuseen iyo cali xasan cabdinuur iyo isaaq cali xasan iyo nabadoon maxamed iyo aadan maxamed sheekh iyo cali aadan maxamed iyo mustafa madkuus sudaysi maxamed karow dadkaasoo kala jooga jarmalka iyo koonfur africa laascaanood boosaaso muqdisho baydhabo waxay tahniyad dhalasho farxadle u dirayaan boqorkii boqorada maxamed karow oo loo yaqaana dhege iyo marwadiisa qaaliga ah safiyo isaaq aadan oo wiil ugu dhashay degmada bardaale bayeed gaar ahaana xaafadda warcadey waxay leeyihiin wiilkaasi soo barbaar waxaa loo bixiyey cabdilatiif cadde ducaduna waa xaggiina yidhaahdeen haye ibraahim cabdilatiif cadde soo weynaaw noqo kii dadkiisa iyo dalkiisa anfaca dhambaalkana waxau ku bilowday waxaan jecelnahay dhammaan annagoo ah macallimiinta iskuulka royal international school oo kale ah macalin ibraahim cabdi yuusuf iyo macalin maxamed cabdulaahi cabdi kadawe iyo macalin liibaan cabdi yuusuf iyo waxay yidhahdeen macalin xasan cabdulqaadir iyo macalin cabdulaahi garaad cali iyo macalin cumar awees cali iyo macalin ismaaciil cumar wehliye iyo macalin maxamed salaad maxamed iyo macalin axmed xuseen kaariye iyo macalin axmed macalin cali in aan taaniyad aan si wada jira u gaarsiino cabdulaahi sheekh muuse iyo waxa ay yidhaahdeen firdowsa cabdi axmed oo wiil ugu dhashay muqdisho gaar ahaan degmada daniele waxaana wiilkaasi loo bixiy yidhahdeen maxamed saadiq wiilkaasi ha noqda kii soo weynaada oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamiin ayaan leenahay haye ibraahim barkaalimihiisa sugaanta maxaa noo haysaa waxaan dhegaystayaasheenna u soo qabanaynaa ilmada susumaysayo jaceylkayga socdaalaan ku sagootinaya ilinta iga socotaaba sagootis ah waa codadka macaan ee nimcaan hilaaciyo cabdikuwiin inkastoon salogiisa dooq isanyaday haatan quruda seexa la diiday sornahaan cun waaye inkastoon salogiisa dooq isanyaday haatan urda seexad la diiday sorna aan cun waaye samirkayma hungoobo waan ku sii sugayaaye xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta xilligeenu samaadiyo sadashaa xigi doonta badadkii sida waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya sidi waaye ilmadaasu sumayso jacaylkayga socdaala ku sagootiyaya
inuu caashiq saaqay اسمه inuu caashaq saaqay haalistiiga salgaadhay suuradaad iyo muuqa aragga ku sumo nafta waansasaba sawirkaaga tusaa sidii oy sabitaan sabala ku wadaan sidii oy sabitaan sabala ku wadaan badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacaylkan ka socdaala usagoo tiyaya badadkii sidii waaye ilmadaasu sumayso jacalkan ka socdaana ku sagootiya
haye ibraahim sugotis ayaan intaas kaga gudbaynaa codadkii xamdikuweyn iyo nimcaan hilaa dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa Horta waa dhalasho waxay naga soo gaartay anas cabdiraxmaan aadan madgaas iyo cabdi latiif barre aadan iyo abshir aadan maxamed oo loo yaqaano abshir dalmar iyo maxamed ibraahim cabdiqaadir joorow iyo faysal joorow iyo maxamed joorow iyo fardowso joorow iyo hooyo sacdiye tubey iyo xabse cabdixafiid macalin cabdi iyo raabiye cabdinaasir aadan madkaas iyo ciise cabdi mukhtaar gajuun cabdinaasir aadan madkaas oo loo yaqaano cabdinaasir wadan dadkaasoo kale jooga soomaaliya kenya jarmalka isku taga imaaraadka carabta jabuuti waxay tahnid u direen aaba cabdixafiid macalin cabdixareed iyo marwadiisa qaaligaah raxmo joorow oo wiil ugu dhasha soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed cabdixafiid macalin soo barbaar ayaanu leenahay noqonkii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba waxtara aamiin waa tahay dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray hooyo sacadiye cabdi garweyne iyo farxiye cabdi shire iyo faadumo cabdi shire sacadiyo cabdi shire iyo sowdo xasan cosoble iyo anfac shagax afdhuub iyo waxay yidhahdeen xaawo luula maxamed aadan iyo nasro fiile faracade iyo bashiir macalin siciid iyo maxamed cabdi shire bashiir cabdi shire iyo cabdiqaadir cabdi shire iyo xirsi ibraahim cusmaan iyo maxamed amiin xirsi iyo xidig yuusuf cali iyo ramadaan cabdulaahi axmed maxamed xasan jaamac turabi dadkaasi waxa ay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxayna taaniyad u dirayaan hooyo maryamo macalin sidi iyo aabe mahad nuur warsame oo gabar ay ugu dhalatay magaalada kambala ee dalka uganda gabadhaasina waxaa loo bixi yidhahdeen ciimo mahad nuur waxaana ay leeyihiin soo barbaar noqotii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda aamiin ayaan leenahay warqadda markana dhankayga ugu dambeysa waxay naga soo gaartay xuseen maxamed ow cali iyo cawaale maxamed ow cali iyo cismaan maxamed ow cali iyo yuusuf maxamed ow cali iyo xamse maxamed ow cali iyo abubakar maxamed ow cali xaali maxamed ow cali iyo cibaade maxamed ow cali iyo milge maxamed ow cali aamine maxamed ow cali yaasiin maxamuud faarax madaale la yidhaahdo iyo maxamed axmed barre iyo saleebaan xasan maxamed iyo cali xuseen maxamed iyo cumre xuseen maxamed shucayb xuseen maxamed iyo siciid xuseen maxamed iyo maxamed xuseen maxamed iyo iid xuseen maxamed iyo kinsi xuseen maxamed faadimo xuseen maxamed iyo hoodo xuseen maxamed iyo fayse xuseen maxamed iyo xaawo xuseen maxamed iyo guud ahaan bay yidhaahdeen qoysweynaha reer maxamed ow cali waxay hambalyo aroos u dirayaan boqorkii boqoradda bay yidhaahdeen axmed xuseen maxamed iyo marwadiisa nimco xaaji axmed maxamed oo khamiistii lasoo dhaafay arooskooda uu ka dhacay hoteelka dalxiis ee magaalada hargeysa waxaanu leenahay lamaanahaasi isku waaro ubad kheyr qabana kale helaa waxay leeyihiin ifka noloshu waa guur ayay hoos uga soo qoreen korna laba loof ama laba wadne oo dallad wataa lagu soo sawiro warqadan aad baa looga soo shaqeeyay ibraahim haye gabagabadiyaa lasoo gaara waxaan filayaa warqadihii inay naga sii dhammaanayaan guur ha iga filanin gurigayga ii dhaaf waxay leedahay aamino nabsi ruuxi gaaxshaa godolkiisa maalee sidaan anigu kuu galay gafi maysid adiguna aargudashadaaduna gar ilaahay weeyaan hayga goosan hayga goosan caawood iga gacan sarraysa Saas waa.
qof gafaa abaalkiis yahay guuldaraante waxaan ahay nin gabar yahay gacantaadu malagtee waxaan ahay gareex iyo godob kaa tirsanayee guur ha iga fulanine gurigayga iga dhaf mininkayga ii dhaaf ya waa codadka macaan ee aamina feer ee banaxariistii jannaha ka waraabiye iyo sidoo kale fanaankii maxamed suleymaan tube heestaasina waxay gabagabo u tahay guud ahaan barnaamijkeennii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir idinkugu soo jeedinayay ibraahim xasan daandurey iyo falastiin axmed iimaan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan barnaamij la mida waxaannu idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
nafsi ruuxi gaxsha godolkiisa maaree sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ee nafsi ruuxi gaxsha godolkiisa maaree sidan anigu ku galay gafi maysid adigu ee argudashadaaduna gari lahay weeye argudashadaadanagar ilaahay weeye hayga goosan caawad hayga goosan caawad iga gacan sarraysa hayga goosan ah hayga goosan caawad iga gacan sarraysa
qofkafa abaalkii yahay guuldaraante waxaanaynin gabadh yahay gacantaadu melagte qofkafa abaalkii heestaasi waxay dhegeystayaal u dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo